aniga boqol kiiba boqol ma qabo inay nabajiidka ahaayeen aniga iguma weyna laakiin ma aha ma dhaxay baabuur cad oo qoray hoobiyi sigisti ah oo gadaal ugu jiro oo inta derbi jiingad meel xaafad ah isku aadiyey laba xabakarida ee cararay dagaal calamiya maaha sida aan kuu sheegay halka milyan oo baabuur oo muqdisho ama soo gasha ama taala oo dhanna lama feedin karo soomaalidina arrintan way ka mahmaaday waxay tiri ilo ilma dhowrto waa xaq waa waajib waa sax bulshada in loo shaqeeyo in laga ilaalisho dhibaatada laakiin bulshada inta laga difaacay halkaan hoobiyey arag imise ayaa la fishiliyey waa dhibaato labadii goor sawirkoodii waa hay meelihii laga soo tuuray meel dugaafada oo xaafad luuq ah aa lala galay iskasta oo nabadda iyo sharafka iyo iyo nolosha diidan ayaa ka dambayn karta dadaaba caqligooda mooda in xil lagu helo in la qaato garaado iyo sumcad iyo sharaf lagu helaayo in dalka la burburiyo oo xabado lagu rido oo qaraxyo laga sameeyo nin aqoon jaamacadeed iyo aqoon kale oo midna aan lahayn oo xil raba inuu ku helo xoog iyo khajajac iyo aniga meeleblaha la ii magacaabo dadkaasi inta ay jiraan arrintaasi wax badan ma suri reer muqdisho haddaanan annaga arkin dadaa arkaya marka hobiyaha meesha la dhigaya baawarka laga dejinaya dadaa arkaya ciidamaday wici karaan dad wadaniyiinay wici karaan haddii ay badato oo nimankaas la xabadayn tago dabaq shan nin oo waardiya ay saaran tahay hoostiisaa hobiya laga tuuray miyaanay xabadayn karin meel ayaa wax ka dhiman yihiin